العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطه نوعii shan iyo labaatanaad ee anwaacdii cilmiga xadiidka kaba midi waa kitaabatu alxadiisi xadiidka qoraalkiisii la qorayay iyo wa dabduhu dabdintiisii la dabdinayay xagga kitaabadiisi iyo umuuraha kuwa tacalluqsan bal noocan iyadoo kollay uu xoogaa dheeraan doono imaka inoo bilaabmaya haddii a la yidhaahdo noocii shan iyo labaatanaad ah oo qaybihiisa hororta oo casharka maanta ana bal xadiidka qoraalkiisa la qoraba xukumkii wuxuu yahay oo bilowga inoogu iman yaxwaa laga rabo ruuxii ama isagu kuwuu qoranayo ha noqdo ama cid kale oo dee waxay qoreen haba hele eh xagga marka la eego dabdiga iyo taxqiiq iyo si aan labsi iyo ishkaaliyo u iman ama taxriif iyo tasxiif u gelin axaadiisi iyadana wixii lagaba doonayo ruuxii kitaabada laba imanayay taasiba way noogaba simaan noogu imaanaysaa iyo adigu umuuro un kitaabada ku tacalluqsan bal wixii ka dambeeyaan arki doonaa haddii a la yidhaaho umuuro mala taariikhaan inaanu ogaano iyo ciddii kutub makhduudaad oo far ku qoran oo beriyaha hore raggaadii aqoonta laha kuwa ay qorayeena istilaaxaadkoodii ay umuuro kala duwan istilaaxu ah ama ay isticmaalayeen baa ku sugan oo imika dadkaas mooye dee kutubtan aan haysano baahidan u baahannahay ba ay aada u yaraanayso inaan umuuraha ogaano un mooye bal taasna waa umuur haddii a la yidhaha inoo iman doona noocan taasu ku tacalluqsan yahay wa fiihi noocan waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il oo masaa'il baan arki doonaa haddii a la yidhaaho kitaabkan noogu iman doona oo bal masalan ayaa iyadna inoo iman doono mid midu inoogu soo dhigan doono walow kitaabkii kitaabkan ka horeeya asalkiisa irshaad oo kale waxaan masaa-isha intaa ka badnayd oo sababta ay tay meelo qaarkoodbu halkaas saddex masalo kale ahaaba halkan la isku celiyo masalo keliya noqotay bal masaa'il ayaynu arki doonaa umuuraha kuwa tacalluqsan ixdaa masaa-isha waa tii koobaadba ama midood ikhtalafa way iskhilaafeen oo asalafu salafkii ummadda waxay iskuba khilaafeenoo saxaaba iyo taabiciin ba lahaa iyagaa khilaafku dhexdooda yahay fii kitaabati alxadiisi xadiidka qoraalkiisa la qorayaba oo salafkii khaasatan saxaabada iyo taabiciintii baan imika ku koobaynaa dabadood khilaafkani waa suulay oo gees ba adigu dee la ysku raacayba waxay isku khilaafeen xadiidka kitaabadiisa horta dee iyagu waxay ku dhawaayeen carabisay ahaan jirtay dadkaas imaka aan inta badan wax qorin ee xifdigoodna aad iyo aad u badan yahe waxay mar keliya maqleen ama qasiido dhan oo la arko boqol baydin ahayd oo mar keliya un la aqriyay ay sidaa kuba xifdihi jireenoo xifdigooda ayaa dee adigu bal saa nooc saasa ahaayo waxay ictimaadsadaan oo qoraalina ma jirin xifdi un baaba u ahaa ee diiwaankoodi iyo waxay wax kuba qabtaan markaasaa haddaba in salafkii ka mida nici jirayba in xadiidka la qoro saa iyaguba u xafideen in looga xafiday dooni jireenba barhkoodna umuuro dee nahyi yimi daraaddeed ba ay u diidanaayeen oy u nici jireen bal masalan ama ay u diidi jireen in wax la qoro haddaba bal kuwa dee maslaxada iyo baahida kuba sugan ee aad iyo aad u badan oo haddaan la qorin cilmiba inama soo gaadhin innaga taa ku sugan waqtiyadooda u baneeyey una isticmaalayna way jireen bal tiibuu in yaroo kooban inooga sheegaya iyo bal wixii axaadiisda kala dunaaya halkan ku yimi sidii lagu jamcinayay oo wuxuuhi ikhtalafa asalafu fii kitaabati alxadiisi fakariha waxaa karahay oo kitaabada xadiiskaba daa'ifatun daa'ifo salafkaba mida shaarixuna saxaabadii khaasatan ayuu qolooyinkii taadiidi jiray ama karihi jiray ayuu xagga hoose magacyadoodii inoogu dhiganayaa oo taas waa baxa waxa baneeyey oo kitaabada baneeyey dee isticmaalayna daa'ifatun koox iyaduna salafkii kaba mida oo saxaabo iyo taabiciin leh waana qaybtii badnaydba weeye uma ajmacuu waa khilaafkaa hore dabadii waxay ku ijmaaceen calaa jawaasiha bannaanideeda ay bannaanto adugu markaa hore walow xataa waqtiga horeba dadka badani ay kitaabada aanay diidanayn laakiin qarnigii labaadba markii la soo gaadhay waxaa la isku waafaqoo lagu ijmaacay kitaabo xadiidka la qora inay bannaan tahay bal dee awqaadda qaarkeed marka haddii dee aan qoraalkani dhicinba aan suurtagalba ahayn wixii in la xafido waajib buu noqonayaa waqtiyadaa dambe noocaasu isuba rogay qarnigii koobaad akhirkiisiiba khilaafadii cumar ibnu cabdilcasiis ee koobnayd isa bukhaari saxiixiisa kitaabulcilmi inooguma sugan dadkii culimmada ahaa waqtigiisiibuu dee madiina iyo kayrkeedba waraaqa u soo qoray isagu shaam buu joogay markaa isagoo leh bal sunnihii rasuulka qora waxaan ka baqanayaa inay inii khiftu duruus alcilmi wahalaaka alculamaa in cilmiga halkan ku indiraaso haddii la qori waayo dadkii xifdisanaana markay dhintaan xifdigna uu nuqsaamayo intaa nuqsaamayo oo cidina aanay bedelin waana cilmigu said dee laguba qabdoodo rasuulku inoo sheegay ilaahay inuu ku qabanayo cilmigu dadka dhexdooda kaga qaadayo cilmiga inuu sidaa ku indiraaso ku tirtirmuu ku baaboo culimadna ay dhintaan oo halaagan culimada cid ka markaa ka xafidaysaa waxay xifdisnaayeen aanay jirin bal markaa taas waa inay dhacdo dee markaasaaba kitaabadii caamka ahayd zuhriya ay bilaabeen haddaba ijmaacaasna waa jira wa jaa waxaa yimi fi libaaxati xagga banaynta kitaabada la banaynayo iyo wanahyi nahyiga xadiisaani laba xadiis baa yimi adugu kolley way ka badnaan karaanba ee laba ayuu sheekhu kitaabkiisa kalena ku soo qaaday oo uu sheegay halkanna uu inoo ishaaray labada xadiis waxa weeye xagga banaynta inay bannaan tahay kitaabadu waxa bukhaariyo muslim ay wariyeen maalintii fatxu maka rasuulka ilaahay markuu fatxu maka dhexdeeda dee maka uu ka khudbeeyey ayaa nin abushahl odhanayay kolley haadaasunbaa la aqriyaa haddii lagu joogsanayo haddii la waslinayaba oo dadkii khudbadda dhegaysanayay ka mida ayaa yidhi yaa rasuulallahi uktubu li rasuulka ilaahi khudbadda allay qoro oo dee waa wixii ay kulansatee rasuulka ilaahay kagaba hadlayo maka iyo xaramka iyo waxyaalo kaleba ku saabsanaa buu doonay inuu haysto ii qora buu yidhi oo rasuulku wuxuu yidhi uktubuu liabii shaahin u qora abi shaah waana xadiida saxiixayn ku sugan waana qoraal waana xadiidkii rasuulka ilaahay khudbadiisii taasi markaa waa idan iyo fasax la fasaxay oo rasuulka ilaahay bal u amray in loo qoro walow nin dee dalbaye uu ahaa in loo qoro dee ninkaas iyo dadka kalena wax farqi oo udhexeeyaa ma jiraan ama xagga nahyiga xadiis baa ku yimi saxiixa muslim ku sugan abu saciid alkhudri saxaabigiisa uu ahaa rasuulku uhi laa taktubuu canii shay-an ila alqur'aana waman kataba canii shay-an hayra alqur'aani falyamxu aniga waxaan qur'aanka ahayn ha iga qorina cidda iga qortay waxaan qur'aanka ahayn ha tirtirto oo ha baabiiso balkaasna waa xadiid ku yimi jaanibkii ah diidmo iyo nahyi layska rasuulka ilaahay nahiyey in bal waxa weeye waxaan qur'aanka ahayn lagaba qoro ee ibaaxadna xadiidka waxaa la mid ah bukhaari saxiixiisa inoogu sugantay inuu abu hurayra yidhi asxaabtii rasuulka nin iga axaadiis badnaa kuma jiro oon ahayn cabdullaahi bni camr bni alcaas isaga wuxuu ku cilayay inuu ka axaadiis badan yahay fa innahu kaana yaktubu walaa aktub isagu waa qori jiray qoraalkaasuu igaga batay anigu see waan xafidayo in waxmaan qorin waa saxiixa bukhaari bay inoogu sugan tahay abi daa-uud iyana waxay wariyaan saxaabigaa naftiisa iyadoo uu rasuulka ilaahay wuxuu ka maqlaba qori jiray oo dadka qaar ay ku yidhaaheen dee rasuulka ilaahay waa basharoo kolkol isagoo cadhaysan iyo isagoo raalli ayabuu hadlaya wax kasta oo afkiisa ka soo baxaa miyaad qoraysa uu taasna ay ka yar hakisay kitaabadii ayuu rasuulka ilaahay weydiiyey salawaatullaahi wasalaamu caleyh rasuulku wuxuu sheegay afkiisa xaq mooye wax kale inaanu ka soo baxayn xaalo kastaba xaaladiisu haba noqoto dee inuu qoro oo kale saxiifa see mashhuur ahayd oo asaadiqa la odhan jiray ayaabay axaadiistaasi ugaba qornayd bal dee umuuraha kitaabada iyo nahyigaasna jaanibkani waa jiraan ee kol haddii axaadiisi meesha ay timi istacaarudayso waana inoo dambaysaa bidnil adaba ma kitaabkay kuba sugan tahay haddii laainta dambe ayay kuba imanaysaaye waxa ay jirta dee axaadiiii si loogu wada camal falo oo tacarudkaa la suuriyo ayaa bal waxa weeye haddii ay suurtagaltay la jamciya haddaan la jamcin karayna markaasa idee noqotaa in la eego kii soo horreeyey si ka hore naasik mansuukh looga dhigo ka dambana naasikh looga dhigo marka labadan xadiis a'immadu ee midna nahyiga uu kuba yimi ama axaadiisan bal xadiiska hore aktubu li abi shaahin iyo kan abu saciid way jamciyeen awjuh bay ku jamciyeen waana kuwan awjuhdii lagu jamciyey marka imaam nawowi wuxuu dhi radia allahu tacala canhu waradaahum falidnu idankan laysu fasaxay kitaabadu ee laysu baneeyey inay xaaladu ninkaa kumay koobnayn waata aan aragnay cabdullaahi bnu camri ba rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu idmay xagga hoosena kolley intaa wax ka badan baa kuba arkaysaan sida xadiid istacin biyamiinika oo tirmidi walow sanadkiisu daciif yahay uu warinayay oo isaga naftiisuba uu daciifiyo bal markaa in waxa idankaasi yahay iyo fasaxan loo fasaxay kitaabo dhiman shaksigiibuu u sugnaaday khiifa laga cabsanayo nisyaanu oo ruuxa dee haddii uu axaadiisii xifdiyo xifdigiisu xifdi aad u adag aanu ahayn looga baqaniyo inuu iloobo si cilmigaasi aanu ka dayacmin ayaa isaga loo fasaxay oo kaas weeye ka qoranaya ee ay tahay inuu qorto ama loo idmay oo marka axaadiisii ibaaxada waxaa lagu xambaarayaa inay khaas ku tahay ciddii iyadu ka baqanaysay inay ilowdo xadiiskan uu hagaag u xafidi waayo ama u hayn waayo wanahyu nahyiguna waa axaadiisii nahyigood cidda dee diidmadan laysu diiday xadiidka abu saciid alkhudri uu kuba yimi ee ah in laysu diiday in wax la qoro rasuulka ilaahay uu yidhi dee inaan qur-aan mooye wax kale lagaba qoro waa liman amina ruuxii aaminka noqday min annisyaan weeye inuu waxiloobo xifdi fiican buu leeyahay sii beryaha hore xifdiga dad badan ay ahaayeen xifdigoodu oo uu ka aamin yahayba inuu iloobo oo dhinac kalena wakiifa laga cabsanayo itikaaluhu inuu kitaabkan iyo waxaan uu qortay uun ictimaadsado xifdigaa dee aad u qiimaha badan ee ruuxu meeshuu maraba inay axaadiisa uu xifdisan yahay ama cilmigu xifdisan yahay kitaab kagama xidhno laabtiisii ugu jiraa meeshuu maraba waa la maraya kan kaga kitaabkiibuu kaga xidhnaanayaabee cilmigii kitaab buu kagaba jiraa ama sanduuq buu kaga xaraysnaanayaa laga baqanayana inuu kaas ictimaadsado kitaabadii ictimaadsado xifsigiiba iskaba daayo kaas baa bal matala nahyigu uu noqonaya marka xaaladani maxay noqon waa wej jamcin dee dhowru awjuh bay kuba jamciyeen in dee nahyigu uu bal matalan isagu marka la yidhaah wuxuu khaas ku yahay ciddii isagu xifdi fiican lahayde inuu iloobana kaba aamin ahaa ibtikaalna loogaba cabsanayay iyo ictimaad wuxuu nahyigi noqday markaa nahyi khaas ah oo ku khaasa suuradan weeyaanoo walow dee lafdiga hore uu caam ahaa idankanna markuu yimi idankiibaa takhsiisinayo waxaan markaa ku khaas yeelaynaa un ruuxa shaksigan oo markaa bal nahyigii caamkaa waa la khaas yeelay bay noqonaysaa mukhasas ama makhsuus buu nahyigii noqonaya wej kale oo ay ku jamciyeen aw nuhiya waa la nahiyey xiina waqtigii kiifa la cabsaday ikhtilaaduhu ikhtilaadu xadiidi xadiidka ku darsankiisa uu kuba darsamo bilqur'aani qur'aankii wowdiina waana la ysu fasaxay xiina umina markii laga aamin noqday jaanibka arrinkana waa nooc wej kaloo lagu jamciyo in badan ay uba iisheenba oo waxa wejkani yahay waqtigaa hore qur-aanku soo degayay ee dadkuna bal matalan de bal dee laay ku cusbaayeenba qur-aankan iyo usluubkiisa iyo taasoo kale ayaa waxaa dee dhici kari lahayd haddii ruuxu xadiidkiina qoro qur-aankiina qoro weliba markii aan dee aad ba cibaaradii qur-aanka iyo laftigiisa dee mucjiska iyo waxyaalaha ama tadaquq dhan iyo in hagaag loo kala gorto cibaaradii qur-aanka iyo tii kale weli aani aada ugu sugnaanin in haddii meel lagu wada qoro xadiidkii qur-aankii uu kuba darsamo qur-aankii waxaan ka mid ahayn uu qur-aankii dhex galo loo qaatana qur-aan taas markaas ayaa dee laga cabsanayo sidaasaa rasuulku u nahayo yihi qur-aanka waxaan ahayn haygaba qorina laakiin markii dambe ee dee ay hagaag markaa usluubkii qur-aanka iyo nadmigiisi iyo sidii uu kuba imaniyo taas ay ka soocantay xadiidkii ee iyagina taa tadawuqoodii iyo dhadhankia taas ay dhadhansadeen ama garashadoodii ay taam noqotay ee jaanibkaa in qur-aan waxaan ahayna uu ku soo darsamo qur-aan looba qaato aamin lagaba noqday ayaa rasuulku dib u fasaxay markaa tan dambana maxaa arrinku noqonaya markii hore nahyigu caam buu ahaa marka laakiin waa la nasakhay nahyigaa markii dee arrintii nahyigaasi uba yimi meesha ay kaba baxday ayaa iidan dambe yimi oo suuradan dambe wuxuu noqon nahyigii mansuukh naasikhina waa idankii suurada horena nahyigu caam buu ahaabe laakiin takhsiis baa kuwa yimi bay noqon oo ciddii xifdifiisu oo laga de masalan uu adkaa ee laga cabsanayo inuu ictimaadsado nahyigii baaqi buu kuba yahay laakiin ciddii kale ayaa bal markaa laga soo reebay si maslaxadii xadiiska ay hayaan ogtooda ugu sugan ay u xasisho bal labadaa qowlaa jira kulle aqwaal kalena way jiraan oo kaga mid tahay in xadiiskan saxiixa muslim ku sugan laa taktubu canii shayan ila alqur'aan ama laa taktubu canii shay-an markaas waman kataba canii shayan hayra lqur'aani falya maxaa xadiidkaas oo kale barhkood ay cileeyeen bay leeyihiin xadiidku marfuucba maaha ee waa xadiid ku taagan oo saxaabigan oo rasuulka ilaahay xadiidkiisii in lagaba dhigaa waham iyo qaladba weeye barhkood sidaa ku tegayna way jiraan ragga sidaa ku tegayna waxaa kaba mida xadiidka taa ku cilaynaya bukhaari oo kale ayaa ku cilaynayo bal markaa dee taa haddii la yidhaaho iyaduna qowl saxaabi ayaabuu arrinkiisu rogaya idankii iyo kitaabada la isu fasaxayna xadiidkii rasuulkay noqon bal waa umuuro laguba jamciya calaa kulli xaalin khilaafkaasi waa suulay bal markii dambe dee dariiqa cilmiga laynoogu soo gudbinayay baabuu noqday oo dariiqaasun baaba laynoogu soo gudbiyay cilmigiio arrinku wujuubbaabay isu rogay taasi waa xagga kitaabada uma calaa kaatibihi kii xadiidka qoraya korkiisa waxaa ah sarfulhimmati waa iraadadiisa iyo himmadiisa inuu iilo ilaa dabdi dabdinta xadiidka uu dabdinayo dee wakhtiyadii inaga nicmadan maanta aan haysano ah kitaabkii aad doontay bal isagoo dabdisan oo nusqooyinkiisii fiicnaa ee aad loogu kalsoonaa laga soo dabciyey inaan iibsan karno on qaadan karno amaan si dhabyarana u heli karno dee iyaga taasi may jirine ninkii xadiid soonaya haaliban inuu qortay ahayd ama uu bal wax qayrkii qoray oo aad u qaaliyaba haddii uu helo ama si kale uu helay oo aad u yarba taas uu helo oo markaa dee kollay waxbay qoranayeen haddaba kii xadiidka qorayay korkiisa waxaa sarfulhimmati waa himmadiisa iyo iraadadiisii qasadkiisa inuu iilo ilaa dabdihi dabdin uu xadiidkii dabdiyo wa taxqiiqihi taxqiiqiisi oo waxa weeyaan waa isaga sugitaankiisii iyo dee kitaabadiisu si fiican oo tilmaanteedu ay noo iman doonto uu qoro oon labsi iyo aanay kuba sugnayn wax alla wixii ishkaal ka iman lahaa ee hadhow ay ka suurtogelayd inaan si sidiisii aan ahayn loo aqriyo ama loo qaato oo kalena hagaag loo caddeeyo si tasxiif iyo taxriif iyo loogaba ilaaliyo xadiidkii rasuulka oonay u dhicin rasuulkii ilaahay waxaanu odhan in dee looba tiiriyo oo isagii lagaba soo naqliyo qalad dhacay kitaabadiisii dhacay daraaddeed shaklan xagga xarakada iyo waa naqdan dhibcayntaba oo markaa wixii uu qorayay inuu aada ugu dadaalo u cinaayoodo oo wixii xarako u baahnaana uu xarakeeyo wixii dhibcihiisaas haddii laga tago dee labsi wayman lahaayee aan la kala garteen xarafkan ima nuun baa mise waaya mataba mise waa bal masalan dee waxa weeyaan nuun oo kale iyo iyoba adigu wixii isku darsami lahaayee waxa kala soocayaana nuqadan ay ahayd la ilaaliyo nuqdooyinkii si aan meeshii dee ruux aanay dee qalad aan ugu dhicinba wa taxqiiqii shaklan wa nudqan kuwaasoo yu'manu macahumaa dhaho iyaga macooda waa shakligaa iyo naqdigaasoo la isticmaale laga aamin noqonayo allabsu ruuxii inay wax ka dheehgalaan kelimadii sidii ay had si aan ahayn inuu u aqriyo taas uu kaga aamin noqonayo bal taas baa horta ruuxii kaatibka ahaa ee xadiid qorayay ama qoranayay isaga laga rabaa laga doonaya si uu xadiidkii si uu maqlay inuu guto waayo haddaan waxyaalaha la ilaalin ee waxaa dhici karta xadiidkii tasxiif iyo taxriif uu galo xadiidkii markaas si uu soo gaadhay isaga uu maqlay ama rasuulka ilaahi uu yidhi si aan ahaynba inuu guto oo uu sheego taas baa dee meeshii imanaysa uma qiila waxaa la yidhi oo culimmada qaarkood ay yidhaaheen waa inamaa yushkilu wuxun baabu xarakaynayaa shaksigan kaatibkii almushkila wixii ishkaal gelayay ayuu xarakaynaya oo ujeeddadu lafdigii hadhow haddii la xarakayn waayo dee xuruuftan kuwo kaloo la midoo shabahayoon laga sooci karayni ay jirtay taas abu matalan ama in kelimadan dee sidan loogu dhawaaqayo hadday noqoto xarakadeedii icraabeed hadday noqoto labsi ka iman lahaayo haddii aan la xarakayn dee qiyaas ruuxa u geliya wax kaloo uu ku kala soocayaa ma jirtay qalad uu ku dhacaya markaasoo ka ishkaalgelaya si ugu dhawaaqi lahaa taasun baabuu la xarakaynayaaye wixii caddaa ee muuqday lama xarakaynayo waqtiyadoodii hore kolley dee aqoontoodna way sarraysay in cinaayo weynna waxa way u lahaayeen marka raggii waaweynaa dee weliba cahdigii hore ha noqotaiyo cuhuuddii dambena barhkood baan arkaynaabee ayaa waxay iska dayn jireenba ama dee tanay ku dhaqmi jireenoo iska daa xarakada oo xarakada qaaliban dee waaba ninkii malaha luqa carabiya ilmaan fiican u lahaa in badan oo xarakada wixii aan magacyo ahayd ee kelimaadka caadiga ah waa wuxuu kala sooci karee laakiin dhibcahoo kale waa iyadoo dee imaka waatan aan garanayno ya-di iyo markaa ba'dii oo kale markay khaasatan bilow iyo dhex ku jiraan waxa kala sooca labada dhibcoodun marka dambe ay keligood yihiin baa shakligoodu kala soocaya nuunta iyo ta'diina markay meelaha ku jiraan waa taas oo kale haddaba kuwa caynkaasa ayay barhkood dee haddii ishkaal ka imanayo oo meeshii aan la kala garanaynin bay dhibicda u yeeli jireen hadday doon dhibicday kaba dayn jireen kollaydan waa hadalkan isuu dhacayo wixii mushkila unba ama la xarakaynaya ama dhibic loo yeelaya laakiin waxay caddaayeen ruuxu uu hagaag u garanayeen iltibaas kaba imanahayn waxba iskuma daadinayo oo dee waxay leeyihiin waqtigaas uu waxaan ku mashquul yahay wax kale oo dee uga faa'iidaysto horag bay dee aad cilaayo weynu lahaabay barhkood kaba dhigaan takalluf siyaada inay la yimaadeen sida imaamkii silafi oo kale oo akhbaranaa meeshay ku soo aroortay akhbaranaa waxay leeyihin kol hadduu dee ninku xadiisiyo ama xadiisba ku tacalluqsan yahay akhbaranaadani haddii dhibicda laga tagana axbaranaa ciduuma aqriyayso haduu dhibicu yeeli jiray leeyihin si waxay takalluf siyaada kaba dhigaan waana wax laga maarmaana ama barhkood dee xarakaad sidaasay leeyihin waa laga maarmaya laba iman jiraye adugu bal waa tan waa qowlkan oo wixii mushkila unbaa la xarakaynaya wanuqila waxaa laga soo naqliyey can ahlilcilmi dadkii ahlu cilmigaa waxaa laga soo naqliyey ciddii soo naqlisay imaka halkan inoogumuu sheegin laakiin kitaabkan labaad ee kitaabkan dee asalka u ah irshaadu dulaab ilxaqaa'iqi uu nawowi naftiisu leeyahay waxaa cibaaradiisu ahayd wanaqala saaxibu simaati alkhat waa nin aanu magacaabin oo kitaab la yidhaha simaatu lkhati wa ruquumuh oo xaggan khadka iyo calaamaadkiisa iyo waxyaalaha iyosudhadee wax loo qoro kitaab noocaasa dejiyo adigu reer baqdaad ahay oo mutaqadima kaas buu kaba soo naqliyey oo yidhi kaasaa wuxuu soo naqliyey dadkii ahlu cilmiga ahaa inay nici jireen dee in dhibic loo yeelo waxaan multabis ahayn in xarako loo yeelo waxaan multabis ahayn waa hadalkan ujeedada naaqilka ciddan uu kaba soo naqlinaye ama ahlu cilmiga ah waxweeyaan ka soo naqlisay taasoo imika halkan inoo ibhaamiyey ayaa ninka kitaabkaas leh oo bal ay wax ka soo naqliyeen halkan wa nuqila can ahli cilmi karaahiyat licjaami icjaamku waa dhibcihii oo dee in wax dhibic loo yeelo ama dee dhibcayntii xaraf ama kelimadii dhibciheedii xaq ama xarafka dhibcihiisii la siinaya taa karaahiyadeeda iyo alicraabi icraabtuna waa xarakadii oo dee icraabtii waxay kaba imanaysay ilaa fi lmurtabisi wixii isagu dheeh gelaya mooye oo kii isagu murtabiska ahaaye haddii la qori waayo sabal maalan dee kelimo iyo iyo taa labadiiba wada aqbalayso haddaan dhibicdii la qorin dee ta in la aqriyana meesha ay ka imanaysa iyo in la aqriyana ay kaba imanayso oo kale kaas dhibicdii waa loo yeelaya haddii laakiin ay iska caddahay oo meeshan aan labsi kaba iman ahayn waa la iska daynayaaba xarakadna waa saasoo kaleo kelimadii iyadu haddii aan la xarakayn dee dhici karaysay in la tasxiifiyo si si iyada loogu dhawaaqi jiray si aan ahayn looguba dhawaaqo ta ha la xarakeeyo tii iska caddaydee aan labsi kaba imanayn iyo ishtibaahna ha la yska daayo taas buu ahibal ahlu cilmigii kaba soo naqliyeen laakiin qowlka sawaabkii waa qowlka dambe wa qiila waxaa la yidhi yushkilu ljamiica dhammaan waa xarakaynayaa khaasatan ruuxii mubtadiga ahaa ama dee waxa weeyaan taas oo kale waa suu baahnaayo waxyaalaha iyagu ay wax ku kala soocayeen isagii ma haysto kuma kala sooci karo marka waa wada xarakaynayaa baa la yidhi bal dee qaadiciyaad iyo kitaabkiisa ilmaac waatuu ka dhigay tani inay sawaabka tahay oo xataa dee haddaad islaaka mushkilka un xarakayso waxaa dhici karta waxaad isleedahay markaa mushkil ma aha oo sidiisa iyadna ishkaal ulo marka dambe ishkaalkiisu kugu yimaado ama adiga ama keyrkaabaaba iman karta marka in la wada xarakeeyo ayaaba dee taasna la yidhi halkan ay dee khaasatan ruuxii dee mubtadiga ahay oo kale inay ugaba dhigeen inuu dee wax daruuriya u tahay ama aad iyo aad looguma baahan yahay bal waxaanayn dhici karta waxaan mushkil ahay u qaato sheegay inaanu mushkil ahayn oo xaqiiqa ahaan uu dabdi u baahan yahay arrimana way jiraan culimada kaba dhacdaba icraab xadiis ama xarako yar in dee axkaamo waaweyn ay kaba ratimeen oo xarako yar oo dabdi xadiis ay iskuba khilaafeen axkaamo waaweyn ay kaba ratimeen sida xadiiskii dakaatu ljaniini dakaatu ummihi oo kale dakaatu ummihi taa dambay inta badan jumhuur lculamaa dee way rafdiyaan ama damiyaan oo dakaatu ummihi bay xarakeeyaan aimada qaarkood sida xanafiya oo kale halkan dakaatu ljaniini dakaata ummihi bay yidhaaheen dabdiga ah waxaana meeshii kaba dhashay ee wax xalaal iyo xaaraamba galay oo janiinkaas haddii hooyadii la gowraco isagoo markaa aan nafi ku jirin dee caloosheedii laga soo saaro oo kale xadiidku wuxuu keenaya markan raafcino in gowraca hooyadii gowracay u tahay oo haddii dee wax laga helaya ama la ysilaaba lagu gureeyo la yska cuni karo ee marka dakaata markaas umihii la yidhaaho waxay ku nasbisnaanaysaa ana nasculkhafid waxaana yidhaahaano asalku wuxuu markaa dakaatuljanini ka dakaati ummi waa gowraca hooyadii mid lamido dee waa haddii nolol lagu gaadhay oo la gowracon buu xalaal noqone haddii kale xalaal noo noqonaya ayaa tii marka waa xaraam iyo xalaal baa kasoo baxday xarakadaa yar ee dee dabdigeeda uu yimi oo kale waa taas oo kale xarakadaa yar baa adigu ay kaba timi amtilo kalena way jirtaayo kollay taasa intaa yar ay xukum dhan bedelayso markaasaa daraaddeed wixii labsi ka imanayo dhan guud ahaan in la xarakeeya dee kolley waa wax adigu loo baahan yahay khaasatan waxyaalaha umuurahaasi ay kaba imanayaan balkaasi xaggii kitaabada iyo siubal welina kitaabadii waa inoo socotiiyo wixii ku tacalluqsanayde athaaniyatu masaladii labaad yambagii waxa habboon an yakuuna inuu yahay oo ictinaahu waa ruuxii kaatibka ee xadiidka qorayay ee kitaabo xadiis laba imanayay ihtimaamkiisa iyo ictinihiisu inuu noqdo bidabdi lmurtabisi ka dheeh gelaya min alasmaa'i magacyada kaba mid ah dabdintu waa xarakayntii la xarakaynaya ama dee loo yeelayo dhibcihiisii aksara mid ka badan inta uu kelimaadka kale caadigaan asma ahayn uu u dadaalayo uu ihtimaamayo halkana waxa weeye waynu u baahanay wixii ishkaal kaba imanaya ama labsi ka imanaya in la xarakeeyo bal dhibcii hala wada dhibceeyo oo dhibcii lagama tegayo ee xarakadii wixii labsi ama ishtibaa kaba imanaya in la xarakeeyo dee kii kale waa tan oo kutubta inteeda badanba ruuxa marka musawihiisu koro aqoonna uu xaggaa u leeyahay in badan baahideedu taasi maba jirto laakiin waxa weeye waxyaalaha jira aan qiyaas gelin oo wax ka horeeya ama ka dambeeya oo kuu caddaynaya sidaad ugu dhawaaqi lahayd ma jirto luqadii carbeed in kastaba aqoontaadu haba sarraysee qiyaasba ma galo kama faa'iidaysanaysid ama xaggaa kama helaysid wax kuu caddaynaya sidaad ugu dhawaaqayso waa magacyada magacyadan waliba dee in badan oo magacyo qariib u asaaniidda kuba sugan baabana jirta haddaba magacyada oo kale dee xarafka ugu dambeeyeed icraabteeda garan karta mooyaane sidii kale ismigii mustaqarkaa iyo kii mukabarkaa si aad ku kala garataa ma jirto oo asiid iyo usayd hadday jiraan imaka ay ku badan yihiinba magacyadii salama iyo salima hadday jiraan magacyadii ku kala badan yihin waxyaalahaasi xifsi iyo dabdi unbay u baahan yihin wax qiyaas kala maaha oo qiyaas iyo aqoon carabi aad ku ogaanayso marka kuwa murtabiskee dee bal maalan ismigii mustaqarkaa iyo kii mukabarka ahaa sibay u wada qormayaan dee si haddii aan dabdigii loo yeelin oon la xarakayna ruuxi ma kala garan karo waxa lagu kala garan karaana waa xifsi la xifdiyey oo laga soo naqliyay dee ciddii dabdisay unbaa lagu ogaan karaa marka noocyada caynkaaseen qiyaaske lahayn ee asmaad ah in aad loogu sii ihtimaamo oo laysaga dabdiyo waayo dabdi la-aantoodu waa tasxiifka badankiisu halku ka yimaado tasxiifka iyo taxriifka badankiisu waayo kelimaad kaloo caadiya ood garan karto mawqicoodii icraabeed iyo ama hadday dhexdaba tahay sarfi ahaan sidaad ku ogaan karto si kelimadan qiyaaskeeda u ahayd iyo aan inna qiyaaske lahayn wax ku tusayo ka horeeya ama ka dambeeyaana jirin sidaad ugu dhawaaqi lahayd isku mid maaha marka nooca caynkaasa in aad loogu sii ihtimaamo wey waayo inta badan taxriifka iyo tasxiifku halku kaba yimaadaana waa asmaada wayastaxabu waxa fiican oo la doortay oo habboon dabdulmushkili wixii ishkaal gelaye mushkilka ahaaye dee labsi kaba imanaye ishkaal ka imanaya haddaan la dabdin in la dabdiyo fii nafsi lkitaabi kitaabka dhexdiisa lagu dabdiyo waa mid wa katbuhu qoraalkiisa ayaana dee fiican oo habboon in la qoro xarafkii madbuudan xaaliya iyadoo la dabdiyey oo waadixan uu cad yahay fi lxaashiyati haamishka qubaalatahu halka uu kelimadu ku qornayd ee halkaa ku toosan lagu dabdiyo dadna waa dad arrin kaloy la iman jireen dadkii cinaayada weyn u lahaa si taxriif iyo tasxiif looga badbaado oo waxay ahayd taasay samayn jireen bal haddii aan nidhaahna wixii mushkila unbaa la dabdinayaa khaasatan xarakadii oo kale dhibca waxaan leenahay hala wadadaayay laakiin dee ilaa qarnigii sagaalaad baa la arkaya oo culimadii qaar ee kutubtoodii hadday do-aan dhibcay aanay kuba sugnayn oo dee umuurahan iska ictimaadsadayeen in haddii bal waxa ay tahay laftigii mushkilka horta kitaabka halku sadarka iyo kelimada kaga jiro sadar halkay ku qorantay ku dabdi halkaa ku xarake weeye xarakad iyo wixii dabdi looga baahnaa ku samee haddana taas labsi baa ka iman kara waxaa ka iman kara hadday suduurtu isku dhowdahay oo kale xarakadii aad xarafkan ku xarakaysay waxaa dhici karta inay kii ka sarreeyey u dhowaato oo halkii fatxada halkan ka ahayd kasra ka sarraysa loo qaato ayaaba dhici karta inay isku dhowaadaan baa dhici karto halkaa labsi kale ka yimaado bal markaa iyadoo tii lagu xarakaynayo ayaa maxay samayn jireen halka isaga ku toosanee haamishka ayay kelimadii dib ugu qori jireen mushkilka ahayd xarakadeediyo cadna markaa dee waxna kama sarreeya waxna kama hooseeyaan iyadiiba xarakadii yeelanaysa iyadoo hagaag u dabdisanna way qori jireen weliba ragga qaarkood siay samayn jireen ibnu daqiiq lacid kitaabkiisa aliqtiraax uu kusoo naqliyo iqtiraaxna waa kitaab dee mukhtasaraadka culumulxadiid kaba mid ah waxa weeyaan kolley waa kutubtaas wixii raadka ama dee isagu raadka weyn uu kuba lahaa dahabina kitaabkiisan almuuqida la yidhaha waa kitaabku kasoo talkhiisiyey ama kasoo ikhtisaariyo kitaabkaas buu iqtiraax waana sheekhiisii ibnu daqiiq alciid laakiin awqaad qaarkeed ayuu dee magaciisii aad loogu yaqaanay aanu odhanuu kaba cabira qaala shaykhuna ibnu wahbin sheekhayagiina ibnu wahbi wuxuu yihi ibnu wahbiga muuqida ku suganna waa ibnu daqiiq alciid weeye waayo awowgii weeyaan maxamed ibn cali nuucan bal marka sheekhaasa saaxib aliqtiraax baa muxuu yidhaa raggaa horena uu kaba soo naqliyaa barhkood xuruuftay weliba googoyn jireen oo kelimadii oo dhan bay wada qori jireen xarafkii ba'di iyo yaad iyo nuunta iyo wixii bay kala qori jireen sababta taa ku xambaaraysana maxay ahayd xuruufta qaar bal masalan haddaan eegna nuunka iyo ta'da oo kale markay bilow ay tahay ama dhex ay ku jiraan markay aakhir ku jiraan mooyaane ama ay gooni yihiin mooyaane sibay wada qormayaana dhibaca hambun baa kala soocaya shakliga markaa kolkol baa ishtibaah iman kara ishtibaahu laakiin marka gaar keligeed loo qoro ee nuunkuna shakli gaaroo leeyahay taadna shakli gaar diyacdi iyo baadina waa saas oo kale dhibcahunun baa kala soocay marka awal kelima iyo wasad kelima ayeen aakhir kelima markay noqdaan ama ay keliyihiin bay shakligeedu caddaan karaa go-aarkii marka xuruuftay googoyn jireen waanay xarakayn jireen bal markaa taasay si waxa weeyaan meeshii taas looga nabda marka weliba arrintan arrin muhima oo khaasatan dadkiina mucallimiinta ayay naguma baraarujinaysaa sawirad wax ku qorayoo kale waanay dhacdaayo dee waa mulaaxado kolkol la arko oo imanka halkan u leeyihiin kitaabka dhexdiisa ay ku xarakayn jireen haddana dabadday u saari jireen haddii markaa sawiradan wax ku qorayno kelimadii aan qorayno ay dhacdo saa dee barhkood degdegooda inay xarakadii iyo xaraf kala fogaadaan oo aanu ku soo dhoweyn xarafkan uu xarakaynayo aanu ku soo dhoweyn xarakadii dee waxaa dhici karta sadarkii ka sarreeyey inay kuma dhowaato oo la garan waayo matalow ma kelimada saraa xarakadan leh mise kelimadan hoosaa leh oo markaa taasi ay tahay hode inuu ruuxu markaa uu xarakaynayo bal haddaynaan tan la qaadan tan dee iyagu waa kutub bay ahayd oo sidaati idaaxu inagu sabuuradii kuma qori karno laakiin uu hubsado uu dee an yuqariba shakla min alxarfi maalan dee xarafkan uu xarakaynayo inuu shakligii usoo dhoweeyo oo dee marka horeba liawali wahla ardayga arki karo inaa xarafkani xarakadii leeyahay hadduu durkiyo sadarna ka sarreeyo oo ay dhici karto labadii aan u kala dhowaan makasaraa leh mise ka hoosaa leh labsigan waa imanaya waana labsigay ka cararayeen dee culama xadiis markaa hore ay diidanaayeen labsiga halkaasu kaba imanaya lahaayeen dabadanaha lagu xarakeeya siinay taasa halkaasa wax ka iman karaane oo suduurteeda isu dhowya waxba ka iman karaane xagga hore dushanaha loogu xarakeeya haamishka xaashiyaduna waa haamishkanun wakatbuhu madbuudan waadixan fi lxaashiyati qubalatan wayustaxabu waxa iyadna la doorto mukhta ama dee la suneeyo aan kaba cabiro adu ay dee culimmadu ay dee jeclaysteen ama ay ku adkeeyeen dadka awqaada qaarkeedna haddii dee tani dariiqi lagaga baxsanayay labsi ay tahay dee wax mutacayina noqonaysa taxqiiqu lkhadi khadka caddayntiisa taxqiiqa halkan imaka suu dee sakhaababa kuma fasira waa ibaanato waa caddayntiisii caddayntii maxay noqonba xurufahan is-shabahayo kale in hagaag loo kala sooco xaraf kastaba dee suuradiisii iyo shakligiisii ka soocaya noqdo waxa buu yidhaha bal maalan caynkii oo kale marka dee khaasatan kelimo dhexdeed kuma jiro dee waa inuu ka muuqdo shakli ahaan uga muuqdo fadiyo qaafkiiyo haddii madaxiisi yaraaye dee ka yarduna aad shakligii faadoo kale loo qoro waxa weeyaan labsibaa meeshii imanaya markuu aakhir ku jira kelimo ugu dambaynayana waa inaan dee shakligii xa iyo kale lagu qori jira way dhici karta dadka qaar saa inay qoraan xadi iyo khadi iyo wixii dee iyaduna markay aakhirka yinsiisa usoo markaa rugmi jiray xaggii madaxiina lagu yar kala sooci jiray waa inuu ka sooco oo kale bal taas baabay noqonaysaa bal oo ujeedadu khadkii ama in la caddeeyo xarafkii shakligiisii toosnayd un laguma qoro waa mid taxqiiqu lkhad duuna mashqihi mashqigiisu waa surcadiisa oo ruuxu intuu kitaabadii ku degdegaya laga yaaba xurufi ay iskaba raacaan mashqiga waxay hadda iga goor yidhahaan surcat kitaaba waxa bay yidhahan dee kitaabada waxa ugu shar badan almashq wa sharu lqira'ati alhadrama qiraa'adana dee marka wixii la dudubiyo lagu degdega dhici karta in xurufo qaarkood iyo kelimaad ay istiraacaan oo kale ayaa qiraa'ana ugu shar badan mashqigii markaa maxaa ka dhalanaya surcada kaba dhalanaya dee kolkol xuruuftii inuu degdegan uu hagaag u qori waayo xuruuftii ilkahan yaryar ay barkood leedahay u yarbaxaye kolkol dee iyadna nooc tamyiisa inaanu hagaagba u taagin oonay hagaagba u muuqan oo ay barhkood kaba cadhigaan bacharat alxuruf maca cadami iqaamati sin ama alasnaan oo kale ee bal mashqigu waa surcada ay ka imanayso xurufaha qaarkood inaanay sidoodii aanay uba qormin taasba inuu dee iskaba ilaaliyo iyo wa tacliiqihi tacliiqiisa tacliiqana in inta badan tantay kuba fasireen ama ay yidhaahaan bal mashqiga iyo tacliiqu waa xaggan kitaabadii khald alxuruf alatii yanbagii tafriqatuha xuruuftii ay habboonayd in la kala saaro oo la iskuba daro waa mid waidhabu asnaani maa yanbaqii iqaamatu asnaani wixii ay roonayd asnaantan yar iyo ilkaha yaryarida ama waxaan ka yara taagma in loo saaro oo kaloo la muujiyo oo taas aanba marka aan lalaba iman wadabsu maa yanbagii idhaaru bayaadi wixii ay had hadduu caddaan yar ama goobaabtiisu ay leedahay in la muujiyo oo kale oo ti oo la tirtiro dee dhici karta iyadna ishtibaa kaba yimaado bal umuurahaasaa tacliiqu kaba yimaada taa hore haddaan surcadii kuba fasirnay dee iyadna kollay akhtaa noocan ku dhaweeyay kaba imanaysay tani waa isagoo marka horeba dee habkaa khaasatan kitaab cilmigana la qorayo bal ninkii dee risaale adaba qoraya ama berigii hore kitaabulinshaa iyo dawaawiinta u qori jiro kaloo waxyaalaha isticmaali jiray agtooda waxaa dhici karta inay dee iska maqbuul ahayd laakiin kitaab cilmi labsi kaba imanayo weliba xadiis marka ay noqoto dhici karto xadiiska sidiisiisi aan ahayn in loo aqriyo oo halkaa uu ruuxu galo mankadaba calaya mutacamidan oo umuuraha in la ilaaliyo laga dhowra ayaa muhima wayukrahu waxaa la karahay oo tadqiiquhu khadkii in la yareeyo ilaa min cudrin in cudurdaar jira mooye oo ruuxu dee khad waadixa iskaga qorto hadduu maanta dee bal maalan arkayo kaa uu yaryareeyey berri isagu markuu weynaado waxaa dhici karta inuu arkiba waayo ama cid kale ay arki weydo laguba intifaaci waayo ama isaguba hadduu cumr dee uu cimrigii ilaahay u daayo uu noqdo isagiiba khadkaas uu arkiba waayo markaa khad waadixa oo la arki kara ha qoro ee laakiin yaanu yaryaraynin khadkii ilaa min cudri cudurdaar inuu jiro mooye cudurdaarkii maxay kuba fasiraan wadalika ka diiqi lwaraqi waraaqahan uu haysto cidhiidhigooda weeye ama yaridooda ay yar yihiin oo kale oo cibaaradiisii irshaad waxayd nawowi bian laa yajida saacatan fi lwaraq wax awraaqoo badan ninkiiba waa nin faqiiro waxan maba helayo ama awraaq badan uu helayaa ma jirto ama awraaqdii baaba lala-yahay markaasuu doonaya axaadiis badan inuu meeshii kuba qorto taasi cudurdaar bay noqon bal marka dambe si una u kala saarto wa takfiifihi fudaydintiisa uu fudaydinayo wuxuu khadkan daqiiqa iyo suduurtadu isku dhaweynayo ugu qoranayaa wuxuu leeyahay hakuu fududaadeen lilxamli fi safar waa qaadid dee marka uu safarka iyo qaaday oo ujeedadu waa nin raxaalo oo rixlo ku jira ama cilmi dalabkiibuu u socdaa magaaluu maanta joogaayo bil dabadeedna magaalo kaleabuu tegaya haddana sheekha kale ayuu usii safraya waa nin rixlo dheer kuba jira dee waraaqaha badanna hadhow way cuslaynayeen qaalibanna dadka caynkaasi fuqarana way ahaayeen socod dheerna way kuba jireen wixii markay butaanna dee axaadiis aad u badanna way qoranayeen waabay ku cuslaanaysay oo kale marka haddii dee taasna waa cudurdaarho ninbay dee la weydiiyey walaa khadka aad u daqiiqaa qorayo markaas maxaad san ugu qoraysaayo deetuu yihi liqilati alwaraqi walwariq wakhifati alxamli cala alcunuq waa cibaaro kaba cabiray waraaqaha igu yar lacagtuna waraq waa waraaqihii wariqna waa lacagtii waa fidadii dee lacagtuna way igu yartay aan kuma iibsan lahaa dee gees kalena waxaan u jeedaa degtan aan ku qaadayo waa raxlidaasi ku jiraaye iyadna inaanay igu cuslaan ay fudaato bal umuuraha diga cudurdaarkaasi jiro dee waaba shay maqbuula laakiin marka aanay ahayn dee isagii baa dhici karta inaanu hadhow kuba intifaacina khadkii hawba caddaada dee aimada qaarkoodna waxaa lagu yaqaanay kitaabada daqiiqo ilaa maanta lahayaa laga yaaba dee kutub waaweyn oo kale dee imaam suuri la odhan jiray adigoo dee dabaqadii dahabiya maya waxaan ujeedaa khadiibiya waxna uu kaba wariyo mujalad aan weynayn bukhaari kuba qoray iyo muslim bal waxaan filayaa inay makduud tahay walow daan filayo maqrib inay taalo nuskhadiisii ama asalka ahayd fatxulbaari oo dhan oo weliba kutub kale la socoto oo barhkood ay mustalax yihiinoo mujalad keliya lagu qoray safxadiiba toddobaatan sadar baa ku jiro sadarkiiba intaasoo kelimaa ku jirta waana wax kolley marka ay waxyaalahan ay ku aqriyaan la aqriyi karo ilaa maantaba maxfuud oo kitaab keliya laga dhigay kitaabka dhowr iyo tobanka mujalada waa barhkood siday khadka dee ama tasarufay ugu tasarufayeen iyo diqadaa khadkoodu ay lahayd ahaydba laakiin haddana umuurahaas oo dhan dee dhibteeday leedahay haddaanay maslaxa ama baahi keeda jirin hala iska daayo wey arrin kaleo xaggii dabdiga iyo hayd baa uu halkan inooga sheegaya aad u muhiim ahayd iyaga agtooda dee ninka kutubta hore makhduudka bal wax ka helaana ay tahay haddii waxyaalahani kusoo baxaan inuu ogaado wuxu ui wayambaqii waxa habboon dabdulxuruufi xuruuftii in la dabdiyo almuhmalati muhmalkayd aan dhibcaha lahayn oo sidaa xuruuftan kale dee waaba dhibcaha le dhibicdoodii baa loo yeelayaa ama mid ha noqoto ama laba ama saddex xagga sare ha noqoto ama xagga kore taas waa mid haddana si aan labsi u iman waa ziyaadatan fil iidaax waxay samayn jireen inta aan xuruufta dhibic lahayna iyadana dabdi ha loo yeelo la garto marka horeba inuu xarifkii muhmalkaayo lagu garanayo oo bal marka haddaba taas ay dabdiga ay samayn jireen bay dee awjuh kala duwan laynoo soo naqliyey waana isticmaalaad kala duwan barhkood buu halkan inoogu sheegayaayo qiila wuxuu ihi qiila waxaa la yidhina habka xuruufta muhmalkaa loo dabdinayo yajcalu kii qorayay wuxuu ka dhigayaa ou yeelayaa taxta addaari waalra'yi waasiini waasadi waaldaa'i waalcayni xuruuftaasoo dhammaanba wada muhmal ahayd annuqoostooda wuxuu qoray oo uu yeeli annuqada dhibcooyinkii allatii dhibcahaasoo fowqa nadaa'irihaa kuwii u nadiirkayd korkeed ahayd oo imika ra'doo kale ee za'baa nadiiradeedii ah za'du dhibic bay dusha ku lahayd halkana dhibic xagga hoosaha kaga qoro shiinkaoo kale saddex dhibcood dusha ma ku lahaa kana saddex dhibcood haggii hoosaha kaga qoro marka dhibcaha hoosta lagu qoray markiiba wuxuu ruuxii tusayaa xarafkan ha ku qaldamin waa xaraf muhmala weeye oo waana raggaa dee adigu idqaanka badan lahaa umuuraha isticmaalayeen daalkiina waa saas oo kale halkan xadii uu ka reebay sheekhu oo dee barhkood alfiyada ciraaqi iyo lalxa buu kaba cabira marka horeu intuu dee xurufta muhmalka israaciya xaad oo kala soo reeba sababta halkan sheekhu ugaba reebay waxa weeye xadii haddii la yidhaha dhibic baa ee imika hadu lahayde hoosaa lagu qoray jimkiiba haddana soo gelaya meeshii iyada kullay labsigiibaa imanaya marka iyada shakli kaleo loo guuro mooyaane dhibicdii oo kale laguma qorayo markaa xali kuma jirto waayo labsi kale inagu ridaysaayo dee jimba haddana meeshii imanayo dhibicdiile bal wixii caanta ahayn dhibicdii ha lagu qoro marka xaggaas siinta oo kale ayay dee yidhaahaan haddana siday u qori jireen barkood saddex dhibcood oo isbaali yaalla ayay kaba dhigi jireen xagga hoose marka ay tahay deeshinkuina saddex dhibcood oo iskor yaalo dhadhaaro oo kale ahayd barhkoodna si nafteedii unbaa loo qorayaa bay yidhaaheen bal tani waa suuro suuradaasoo keliya ma isticmaalina waa kuwan kuwo kalena waqiila waxaa la yidhi fowqaha yajcalu waxaa la yeelayaa ama yajcalu uu yeelayaa oo uu ku qorayaa ruuxii dee kaatibkaa xuruufta muhmalkaa fowqaha fowqa alxuruufi almuhmalati xuruufta muhmalkaa korkeeda ka qulaamati dufuri cidida ama dufri ciddada inteedaa la gooyo oo barhkood hilaal bay kaba cabiraan bil oo kale dee bishu marka ay bilatoo kale sideedee waa taa yar soo saa usoo yar qalloocsan saas qulaamadaasoo khad yaroo u shabahaya qulaamo dufur ama hilaal weliba mudajicatan taasoo dee u jiifta oo calaa qafaha qadaadkeeda u jiifta foororina sare u taagan waa barhkood iyadna culimmadu si ay sameeyeen xuruufta muhmalka ayay qulaamata dufri ama dee waa caaradaa yare cidideed miskaba goyne in yar saa u dee rogan ama bil oo kale shabahaysa ayay korka xarafka muhmalkaa ku qori jireen iyadoo weliba ay sare u jeedinayaan xarafkiina kusoo dhaweynayaan barhkoodna ay qulaamada ay kaba urursanayd oo toddobada inta sidan carabida dee markaynu xuruftan ama arqaamtan balhindiga arqaamtan dee u shuhroodee carabida inaytaynu aad uba isticmaalo tan kalena oo carabi baaba la leeyahay oo dee waata maqaaribada oo dhamme xataa qur-aankoodii tan kale kuba qoraan oo way diidan yihiin batan inay carabi tahay bal markaa taas u dhow aada ugu dhow ayay u qorayeen oo taasna waxay ka dhigantun oo lagu ogaanaya waa calaamo ihmaalunde xarafkaasi waa muhmal calaamadii taasna waa mid wa qiila waxaa la yidhi taxtaha yuktabu ama yujcalu waa la yeelayaa taxtaha taxta alxuruufi almuhmalati xuruufta muhmalkaa hoosteeda xarfun xarf sagiirun yar oo miluhaa tanna kutubtii hore waa wax lagu arko ama makhduudaadkii barhkood lagu arko oo maxay tahay dhibcana uma yeelayno qulaamadaasna kuma qorayne xaraf yar oo isaga miligii ah ayaa hoostiisa lagu qoraya oo bal maalan xadii oo kale marka ay tahay iyadana xabaa dhexdii aan kuga qoraynaa xarafkii uun waa xarafka xarafka labaad oo xarafkii uun ah oo isagii dee suuradiisii leh oo laakiin kaba yar ayaa hoostiisii lagu qoraya halka kuwa kale dhibca ay leeyihiin kan xarafkaa yar baa lagu qorayaayo xarafkuna wuxuu ku tilmaamaya min awali wahla ina waa calaame ihmaal xarafkaasi waa muhmal wax kale ma faa'iidaynayo xarafkaasi waa xuruuftii aan dhibcaha lahayn taas buu noqon wa qiila taxtaha xarfun sagiirun miluha iyada laba mida ayaa lagu qorayaa oo waa xarafkii dee bal maalan dacdiyo dac yar in hoos lagu hoos qoro caynkii cayn yar lagu hoos qoro oo aada uga yar oo isaga hoostiisa wa fii bacdi lkutubi alqadiimati ay wayuktab ama wayuujadu waxaa la helayaa dheh fii bacdi lkutubi alqadiimati kutubtii hore barhkood oo yadna makhduudaadka qaarkood lagu arkay fowqahaa fowqa alxuruufi almuhmalati ayaa waxaa la helayaa khatun khat sagiirun yar macnaha sida kordhow oo kale ama fatxo oo kale oo xarafkii muhmalkaa ku dul yaala ayaa la helayaa taasaa labsi waa ka imanaya kolkol fatxa loo qaadanayaaye ee waxaa kutubtaa hore ee makhduudka ee qadiimka barhkood lagu arkay oo laga helayaa oo dee aan iyaduba yarayn in xarafkii muhmalka ahaa saa ra'dii oo kale daalkii oo kale caynkii oo kale fatxo yar saas korkiisa loo jeexo ee kolkol labsi taas way kaba iman kartaa imaam shahiir oo macruufo calaa-udiin muqaldaai ama muqladai labadaba way ku dabdiyeen ibnu qaliij oo raggii qarnigii sideedaad qaybtiisii hore ahaa kollay dee kutubtiisiina waxa bal matalan nukadka ama uu ku leeyahay culumulxadiidka ibnu salaax iyo aan haynaba iyo dee kutub lagaba hayo ayaa waxay yidhaaheen ridwaan oo kale ismigaas buu radwaan u aqriyey culimadna waxay u iileen ama ay ku xambaareenu xarakadan ra'da waxaa ku qornayd fadxada yar ee ah inay waa ra-e zamaaha ujeedadoodu ahayd isagiina labsi bay taasi ku keentay ama khada dee tasxiif hadiyo goor raggaa waaweyna tasxiifka yare ka dhaca way soo naqliyaan oo waxaaba deenay oo waxaan laga filay bay markaa meesha leeyihiin marka ayn xarafkii ridwaantu aqriyay baa waxay noqotay dee meeshay ridwaan bay ahayde fadxadan yar ama khadkan yar ee calaamada ihmaalka ah ayaa dee isaga ku keentay inuu ku kadsoomo oona ama taa xusuusan ama taa aanu ogeynba oo markaasu halkuu ridwaanka aqrilaa radwaan aqriyay arrinkuna waxa weeyaanun calaamadii ihmaalkay ahayd wax kala may ahayn bal taasna kutubta qadiimkaa barhkooda way kuba sugnayd wa fii bacdiha ay wayuujadu waxaa la helayaayo fii bacdi alkutubi alqadiimati kutubta hore barhkood taxta taxta alxuruufi almuhmalati hamzatun hamza la arkaya iyaduna ujeedadu waa umuurahaas umuuro kalena way jiraan ona inoo soo dhiganbe waana kutubta hore makhduudkayd waxyaalaha kuba sugan ee cidda inoo soo madbacaynaysa ama kutub makhduuda taxqiijinaysaana waa umuurahan inay la socotoy aanay kubadee marta macrifo iyo aqoon u yeelato barhkood baa waxay sameeyeen waa inay culimada isticmaalaadkoodii kala dunaaye xarafkii muhmalkaasa ra'di oo kale ayay hamso yar ku hoos qoreen hamsadaasi maaha waxa dee hamso caadi oo la aqriayo ee waxa weeyaan waa calaamo ihmaal iyaduna xarafkani waa muhmal xarafkani dhibic ma laha marka hamso waa la qoray qulaamadaasaa la qoray khadkaa fatxada u eego xarafkii dee markaa waa inaanay xuruuftii kala xarakaysnayn ayaa la qoray dee umuuraha xaraf yar oo isaga waa umuuraha kala duwan oo intuba ujeedadu ay ahayduun si looga badbaado labsi si looga badbaado tasxiif iyo taxriif si ugu horreynba loo garto xarafkani inaanu dhibic lahayn ee uu muhmal yahay waa culimmadu waxyaalaha ay sameeyeen intubana waa idaaxii iyo dabdintoodii ay wax dabdinayeen ayuunbay qayb kaba ahayd walaa yanbaqii masaladaasna waan dhaafaynaa meelahana kitaabkii asalkaa masaa'il buu ahaay laakiin sheekha isku dajmi damjiyey walaa yanbaqii ma habboona an yastalixa inuu istilaax samaysto maca nafsihi naftiisa maci biramsin ramsi ama wax dee xaraf uu ka soo qaadayo kelimo dee wax tilmaamaya macna tilmaamaya ramsigaasoo laa yacrifuhu nnaasu dadku aanay garanayn wain facala hadduu sameeyo falyubayin ha caddeeyo fii awali lkitaabi kitaabka bilowgiisa aw aakhirihi ama dhammaadkiisa muraadahu waxa uga jeedo oo tana waxa waya hadduu kitaab qoranayo bal maalan ama uu alifayo oo kale isilaax isaga u gaara oo u khaasa u isagu uu samaystay oo dadka kale aanay garanayn yaanu samaysan sababtuna waxa waya de haddii kitaabkiisii cid kalaynay kitaabka ruuxu naftiisa uma qorayo hadhow cid kalena gacmahoodu gaadhiyo cid kale ay hesho oo ramsigan ay garan weydo kitaabka waxaan la fahmahayn buu noqonayaa wixii looga jeeday oo kale bal markaa ramsi isaga u gaarayaan u samaysanaya hadduu samaysanayo ee maha wax mamnuuca eh ha caddeeya uun wixii uga jeeday ramsigaas kitaabka bilowgiisa ha ku caddeeyo ama waxa weeyaan aakhirkiisa ha ku caddeeyo hadduu kitaabku mujalad kaba badan yahay mujalad kastaba ha ku caddeeyo waayo dhibaata kolkolka iman karta haddii safxadii hore u ku caddeeyay ay go-doo kale arrinkii baa soo noqonaya irtibaaskii inaan laba garan ramsiga horta dee kutub kala duwan baa culimmadu aad bay u isticmaalaan kutub xadiisaan aragnaa sida jaamicu sakiirka iyo amsaashii oo kale oo halkii uu dee markuu xadiiskii soo dhigto halkuu odhan lahaa bukhaari baa wariyay kha-un uu dhiganayo keliya dee weliba rumuus soddon ka badan buu leeyahy oo bilowgiisuu kuba sheegaa bilowgiisuu ku sheegaa weliba ta kitaabkaasi leeyahay waxa weeye dee marka horeba qaala rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam meesha ma taalo xadiiskii xuruf buu ku socdaa xarafkii inama alacmaal biniyat wuu iskaga bilaabanayaa saxaabigiisii halkii hore kuma xusna markaa dambe ayuu kha iyo ma iyo wixii dhiganaya iyo dee saxaabigii uu dhiganaya ama culimmadu si ay u kala wariyeen oo kale dabaramsigu waa ka waxaa kaloo aada uguba badan yahay kutubta taraajibta oo kale dee haddaan eegno taadiib ulkamaal iyo mukhtasaraadkiisa oo dhan dee markan ay sheegayaan raawiga iyo ciddii kaba warisay ramsi bay isticmaalaan oo dee khadu waa bukhaari waxyaale iskaba shuuroobeen miimku waa muslim oo kale kolkol barhkood bay israaciyaan dee rumista kolkol kutubta qaarkood isticmaasho hado barhkoodu ibnu maasha isticmaalo dhici karta kitaabka le hadi nin kale inuu isticmaalo sida bayhaqi oo kale bal markaa rumuustu waa taas haddaba markaa maxay tahay haddaad istilaax samaysanayso adigu aa naftaadii adiga kuu gaarkaa oon dadku aanay garanayn istilaaxii caddee haddii kale iska daayo waxa fiican inuu albukhaari muslim iska qorto taasaa fiican waayo tan kale waxaa dhici karta halkaad ku caddaysaba inay go'do oo kitaabka intii kale ay soo hadho oo kale sida jaamicu sakiir oo kale haddaan safxadii hore anay laba socon nuskhadaad heshay rumusna ay soddon kaba badan tahay meel dambana aan lagu sheegin dee dhibtaasay leedahay lakin waxaan aragnaa baryahan dambe kutubta ay soo madbuceeyeen markood si dee bal taas loo yareeyo ramsigii kitaabku lahaa safxo kasta xagga hoose ay kaga qoran tahay safxo kastooda rugtay baa xagga hoose si almucjam almufaras kan mustashriqiintu leeyihiin oo kale iyo kutubta qaarkood oo ramsiga had iyo goor ishaadii uu la soconayo dee waana arrin aad u yar fiican ee barhkooda haddii dee kalena inta badan waxay ku kaaftoomaanun ramsiga ay xagga hore kuba sheegeen taas bay kuba kaaftoomaaneen adigu bal wixii ramsiya ee aad dadka adiga kuu gooniya caddee meeluu ku caddee kitaabka kaba mida si aan dee loo garto waxaad uga jeeday haddii kalena iskaba daayo waa sida fiican iska taabyeel intaa weyn waan yactaniya waxaa kaloo dee iyadana la doortay oo mustaxaba inuu u cinaayoodo bidabdi mukhtalifi riwaayaati riwaayaadka kala duwan ee iskhilaafsan dabdinteeda uu dabdiniyo iyo watamyiisiga kala sooceeda masaladan meel dambe ibnu salaax iyo kuba sugnayde sheekhaa soo qadimay maka halkan oo halkan kumay sugnayn riwaayaadkan kala duwan hadduu adigu kitaab riwaayaad kala duwan leh isagu qorayo riwaayaadka kala duwan waa inuu dabdiyo kalana sooco oo markaa fa yajcalu wuxuu yeelayaa kitaabahu kitaabkiisii calaa riwaayatin muasalan calaa riwaayatin riwaaya buu asal uga yeelaya horta riwaaya uu kitaabkiisii ku socodsiinaya uma maa kii kaana aaday fii kayriha riwaayada kayrkeed wa min ziyaadaatin ziyaadaad ah alxaqaha wuxuu haleeshiin riwaayadan fi lxaashiyati halka haamishkuu kuba qori aw naqsin wixii nuqsaanana aclama calayhi dee oo dee ujeedadu taa kale ayaa imika tan uu isagu asalka ka dhigtaa ziyaadada leh kuwa kalaa nuqsaan leh dee iyadayna wuxuu kusoo darayaa ma jirtee intiibuu calaamo u yeeli lagu garto inay riwaayadan ay la dheertay riwaayaadka kaleo tani markaa kuwa kale nuqsaan kuba suganaytay aw khilaafin khilaaf dee ay kelimo iyo wax ku kala duwan yihin labadiiba way wada dhigteene laakiin way isku khilaafsan yihin kelimada dabdigeedii ama riwaayadii bay isku khilaafsan yihin khilaaf hadduu taasi jirana katabahu isaguna waa qoraya haamishkiiyo wixii buu kuba qori mucayinan xaal uu caddaynayo weeye oo uu tacyiininayo fii kulli dalika kuwaa dhammaantii man rawaahu ciddii warisay ee bal masalan ama ziyaadadan lahayd ama nuqsaantan lahayd ama khilaafkan lahaydba bitamaami ismi ismigiisa oo dhammaystiran oo ruuxaasa magaciisa uu dhammaynayo laa raamisan mid ishaaraya oo ramsi u yeelaya xarafuu ka soo qaatay magaciiyo isticmaalaya ramsiga horaynu soo marray isagoon ahayn ilaa an yubayina inuu caddeeyo uun mooye awal alkitaabi kitaabka bilowgiisa uu ku caddeeyo ramsiga ciddii lahayd aw aakhirahu aakhirkii uu ku caddeeyo bal tanna waa masalo kale oo iyaduna culimmadu ay u cunaayoodeen waxaa jirta kutubtan la qorayo kutubta qaarkood baa dhowr riwaayo leh bukhaariba haddaan ka soo qaadno bal masalan bukhaari ee riwaayadan aada u shahiirka ee dadka kumayaalka ay ka wariyeen ee aadna asaaniidoodu ay xidhiidhay firabri ninkaa la odhanaya riwaayadii weeye oo kumayaal iyo kumayaal kitaabka ay ka wariyeen xamaad ibnu shaakir inasawi isaguna kitaabka walow yidhahaan waxyaale ayaabu ziyaadaad buu leeyahayba isaguna dadkii wariyey buu ka mid ahaa ni ibraahim nasafi la yidhaha isaguna riwaayo uu leeyahay bazawi nin la yidhaha kolleyna kutubta shuraaxda iyo dee magacyadooda iyo riwaayaadku way kuma yimaadaan bal matalan hadduu taasay haddaan riwaayadii firabri eegno dee rag badan oo baa isagii sooba naqliyey oo bal dee kushmihani iyo musamri iyo qolooyinkaas abuder riwaayadooda ururiyo oo kale iyo riwaayada kariimaha weyneeda la yidhaa iyo dee dad badan ba riwaayaad saasaa jira haddaba marka uu kitaabkiisii qoranayo riwaayo riwaayaadka ka mid aha ku saleey yaanu iswada dhex gelinin meeshii riwaayo gaara ha ku socodsiiya kitaabkii asal kaba dhigto marka maxaa ku imanaysa ee aimada qaarkoodna saniyunini la odhanayo dabco aad u dabdisnaydoo riwaayaadkana lagu wada ishaaro saxiixa bukhaari ahaydoo dee uu horrayn madbacadii buulaaq la odhan jiray lagu madbaceeyo madbaca aad u saxnayd ama almadbaca alamiriya la odhanaya masar waana madbacadii uu la yimi nabilyun uu la yimi markii uu masar qabsaday ee uu dee ahdaaftiisa iyo suu waxyaalihiisa manshuuraadkiisa ugu soo saaro dee markii uu ka tegay waa taa adhee madbaca alamiriya la baxday ee kutubta horena ee aad u itqaanka badnaydna laguma madbaceeyo ama buulaaq madbacadeedii oo kale lagu madbaceeyo dee markaa waxyaalanahay waa oo inuu dee markaa muddo dheer la qoraya ibnu malikina raggii joogay bay ahaayeen bal ishkaalaadka iyaguna dee bal matalan wixii ishkaala ee caraabeed iyo sheegayay markaa riwaaya la salaynayaa kuwii kale haddaba maxaad samaynaysaa haddii ziyaado ay kuwa kale ay leeyihiin ay jirto dee halkan laguma soo darayo inay tanuu ku socdaaye haamishka ku qor adoo sheegaya weliba magacii ruuxii ziyaadada lahaa weeye haddaad ramsi isticmaalaysana ramsigii ha la caddeeyo haddii adigu ay riwaayadan aad asalka ka dhigtay ay ziyaadada leedoo kuwa kale nuqsaanay ay tahayna calaamo u samee ujeeddada lagu garto intani ama xumro ha noqoto ama wax kale ama taxwiiq in qawseyn la geliyo inay intani ziyaada riwaayadani leedahay oo kuwa kale ka maqan ay tahay haddii khilaaf riwaaya uu jiro san aan ku arkayna shuraaxda iyagoo lafti dee bukhaari ama matii kuba sugan lafti kalena sooba naqlinaya oo kolkol waa sarkhasi iyo mustamri iyo kushmihani iyo kariime iyo waxyaalahaas qoraya haddii khilaaf saasi jira iyadana dee hamishkaoo kale ku ishaar waa arrimo saas oo kalea culimmadu ay dabdiyeen dee kutubta qaarkoodna kolley kitaabka irshaad usaari oo kale aad buu fatxulbaari waxaa jira ishkaal baa dhacay sheekhu kuma talagelin inuu axaadiisa iyo sharaxa kala sooco markii hore uu ku talagale laakiin siuu sheego markii dambe wuxuu isiri kitaabka badan doono kol hadduu sharaxu dheer yahayo xadiiska iyo kitaabku waa isla dhex waday uun ee matni gaar oo uu sameeyey ma jirin laakiin isagu abudar nin la yidhaha cabdi bn axmed oo saddex sheekhuu leeyahay oo raggii firable kulamay isagu firable waa dabaqada labaad ayuu riwaayadooda uu u arko riwaayaadka ta ugu adqansantay ayuu isagu ku wariyaa laakiin maxaa dhacay kitaabka markii dambe lasoo madbaceyo maxamed faadi cabdilbaaqiyo matni bay soo qaadeen matni bay sharaxii la madbaceeyeen ishkaalka jiraana kolkol matniga kelimada kugu sugan iyo kelimadu sharxaya waa iskala duwanyin oo kelimo kale ayuu xaafid sharxaya oo riwaayo kale waa riwaayadii abidar waxay dee riwaayadii abidar bal inay doonaan ay soo dhigaan oo kale riwaayo kaleo dee iskaayun bay soo dhigteen oo markaasaa kolkol kelimada uu sharxaya iyo ayuu markaasuu kolkol kelima marka ku taalay ayuu odhanaya riwaaya waxa dhacday ama fulan riwaayadiisi waxa dhacday taa dib u sheegaya sababtuna halkaasay kaba timi irshaad saari oo kale aad ba jaanibka ugu cinaayadina waa jiraaye muhimku waa inuu riwaayo ku ta'siiri dabadeedna wixii kale ziyaada ama nuqsaana calaamo u sameyn marka wuxu uhi waktafa way kaaftoomeenoo kasiiruuna in badan oo culimada ka mida waa raggaa hore bitamisi kala sooca bixumratin casaan ay khad cas ay ku qoreen oo debriyaas waa khad cas ay kuma qoreen waanay u suurtagelayso ay samaysanayeen faziyaadatu ziyaadadii tulxaqu waa la haleeshiinayaa dee riwaayadan uu kitaabkii ku socdo bixumratin casaan baa lagu haleeshiinayaa wanaqsu naqsigiina yuxawaqu waa yuxawiqu ama mee qaws buu gelinayaaoo saasuu dee hareeraha ayuu uga soo xoraya ama qaws u gelinaya calayhi korkiisa bixumratin casaan mubayinan xaal yahay mid cadaynaya isma saaxibiha ziyaadadan ama nuqsaantan ciddii lahayd awal alkitaabi kitaabka bilogiisa waakhira oo tanna maxay tahay culimada qaar in badan oo kaa mide markay nooc sidana qorayeen haamishka wax kumay qorin ee khadkay kala bedelayeen isagoo kitaabkii khadkii caadiga ee madoobaad ay ku qorayaan markay ziyaada timaado ku riwaayaadkii kale ay leeyihiin ayuu intaa casaan ku qorayay marka casaanku waxay ka dhigan tahay waay waanu caddaynaya kitaabka bilowgiisa ama dhammaadkiisa cidda bal matalan casaanka ugu qoro magaciisuu sheegaya riwaayadaa cidda leh haddii naqsi jiro oo riwaayada kale ay naaqis tahayna tana ay ziyaadada leedahayna intii tani ayla dheerayd unbuu qawseen gelinayay iyadoo uu kuwaa casaynayo labada markaa kuwa casaynayo taasaydo barhkoodna saasay ku kala sooceen iyagoon qoraal kalaba uga baahan adigu waana dee wixii ramsiyana in la caddeeyo waa umuuro ay ku dabdinayeen dee markaa taas oo kale athaalithatu masaladii saddexaad allah subxana wa tacala